nuqul ka mida dhambaalkaasi oo la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele xusuus gaara u muujiyey madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ku geeriyooday magaalada hargeysa isagoo tilmaamay madaxweynuhu inuu si murugo iyo tiraanyo badan ku ogaaday geeridaasi naxdinta badan madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu ku xusay dhambaalka taxsida in madaxweynihii hore somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ka tegey diiwaan dhan oo ka kooban fikrado fara badan oo ku dhisan horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta wadadeganaanshaha nabadeed ee ummadaha ku nool degmadeennan madaxweynaha jabuuti wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka taxsida in allaha u naxariistay axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu shaki la-aan si rasmiya uga muuqday safka hore maqaamka siyaasadda dalkiisa ee ku aadan qaabka wanaagsan ee loo maareeyo heshiisyada lagu wada qanacsan yahay oo ah kuwa xasilinaya isku xidhnaanta iyo wada faa'iidaysiga waa siduu u qoran yahay dhambaalka tacsiduye madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu ku soo gunaanaday dhambaalka tacsida inuu eebaweyne uga baryayo inuu naxariista janno ka waraabiyo axmed maxamed maxamuud siilaanyo isagoo tacsi muruge iyo tiraanyo badan u diray xukuumadda iyo shacbiga somalilan iyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii u ka baxay allah u naxariistay madaxweynihii hore somalilan inna lilah wa inna ilayhi raajicuun rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti